لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم walibani haashimin wa bani lmudalib wuxuu u baabaysan yahay bannaantii ay u bannaanayd hadiyadu rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo reer bani haashim iyo reer bani mudalib oo waxaa inoo horeeyey sadaqadu inaanay rasuulkii ilaahay iyo aalkiisa u bannaanayn marka hadiye marka ay noqoto rasuulkii ilaahay iyo aalkiisiiba dee aalkana walaqaashi meesha ku timi ee halkan kii ugu raajaxsanaa buu inoo soo qabto u tarjamaysay oo bani haashim iyo bani mudalibe inay hadiyadu si ay ka duwan tahay oo ay u bannaan tahay wain kaana haba ahaado almuhdii kan wax soo hadiyeeyey malakahaa mid milkiyey waxaan hadiyada ah ee uu hadiyeynayo bidariiqi sadaqati sadaqa dariiqeed mid kuma kuma milkiyey oo ku hantiya haba noqdo oo waxaa maujeedadu xataa saadiyadan haddii markii hore asalkeedu sadaqo uu ahaa oo ruuxan maanta hadiyada ka dhigay uu isagu si ay ku soo gashay sadaqo lagu sadaqaystay u ahaa cayntii iyadoona isbedelin baa xukunku wasfigeedan isbedelay isla bedelayaayo way bannaan tahay un wa bayaani anna sadaqata waxaa kale u baabaysanya baabku caddayn la caddaynayo sadaqadu idaa qabadahaa hadduu gacanta ku dhigo oo uu qibdoodo almutasadaqu calayhi kii lagu sadaqaystay almutasadaqu caleyh waa ism mafcuul weeye daalkuu fadxisan yahay waa kan lagu sadaqaystay markii hore hadduu gacanta ku dhigo gacantiisa ay soo gasho zaala canha sadaqadaa waxaa ka suulaya wasfu sadaqati sadaqanimada wasfigeedii wuu ka suulayaa kol haddii halkii lagu waday ay gaadhay waxallad xalaal bay u noqonaysaa likulli axadin shaksi kasta oo minman kaanat isadaqatu dadkii ay ahayd sadaqadu muxaramatan calayhi mid kaba xaaraam ah axaadiistan ku arki doonaa tarjamaduna waa yar dheereeyey kollayna waa wixaa axaadiista inoogu imanaya oo xagga hadiyadana waan arki doonaa rasuulka ilaahay dee hadiyada waa aqbali jiray waanu qaadan jiray hadday cunto tahay waa ku intifaaci jiray taas weeye arrinka ugu muhiimsan ee baabka inoogu sugani waxa weeyaan wixii asalkiisu sadaqada ahaa ciddii lagu sadaqaystay marka uu gaadho markii hore sadaquu ahaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh alkiisa uma banaanayn kol haddii ciddii lagu sadaqaysanayay wixii gacantiisii uu galo wixii wuxuu leeyay noqonaysaa xukunkii sadaqadna uu ka hadhayaa markaa ruuxii lagu sadaqaystay waxaa isagaa ku tasarufi kara haddaba haddii uu hadiyeeyo u hadiyeeyo ama uu siiyo cid aanay marka hore sadaqada u bannaanayn lama odhanayo waxaanay sadaqa yahayd oo ruuxan uma bannaana way u bannaan tahay taas waana waxaan axaadiisa ku arki doono xadaثanaa qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثanaa laysun x وxadaثanaa mxamed bnu rumxin qaala akhbarana laysu can ibni shihaabi أن عبيد بن الصب أن عبيد بن الصباق قال إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بل سندك inta hore oo dee maba badnoo waa qutayba iyo lays ibnu sacad oo dhinaca moxamed ibnu rumxiya ibnu shihaab afartaasi waa dad aynu marar badan soo aragnay laakiin caawa laba so laba raawi baa inoogu sugan halkan oo imika ay inoogu horeyso midu waa ninkan cubayd ibnu sabaaq la yidhaha taabiciga ah midna waa uma almu'miniin saxaabiyadda xadiidka warinaysa juwayriyo uma almu'miniin ah cubayd ibnu sabaaq markaan eegno waa nin kuyadiisa abu saciid baa la yidhaha reer madiine weeye waana taabici hiqo ah oo dabaqadii dhexe ruwaadda ama taabiciinta kaba mid ah kitaabkeennana xadiidkan imakaan hayno iyo xadiid dambe oo adugu kollay kitaabka dhexdiisa ama qeybihiisa dambe adugu dhexdiisa marka la dhaafo kuba iman doona ayuu ku leeyaha wax kale kuma laha saxaabiyadda waa juwayriya uma almu'miniin waxaa la yidhaha magaceedu markii hore baru ahaayo markii dambe rasuulka ilaahay juwayriye uba bixiyey waa haweeney reer banilmustalaq ah ama mustaliq ah ghaswad la baxday ghaswat lmuraysic oo reerkooda iyo rasuulka ilaahay dagaal uu ku dhex maray waana ceel biyo ayuu ahaa reerkoodiina laga qaalib noqday iyadana waxaa dhalay reerkaaba odaygoodii odaygii reerkaas ama sayidkoodii xaaris ayaa dhalay ayay kaba mid ahayd dadkii sabyigii bay kaba mid ahayd rasuulka ilaahay baa markaa intuu kaba qaatuu intuu xoreeyey buu guursaday dadkii laga haye badnaa ee qoomkooda laga qabtayna markii rasuulka ilaahay dee iyadiiba uu guursaday intuu xoreeyey ayaa sababteed lagu sii wada daayo la yidhaahaa waa haweeneydii marka la eego reerkooda waxay u tartay dee waa haweeneydii ugu badnayd xagga waxtar reerkooda oo waayo dad fara badan oo malaa boqol qoys kuga dhow baa sababteed ku wada xoroobay iyaduna markaan eegno kitaabkeena laba xadiis bay leedaho mid waa xadiiskan aan hayno midna waa xadiis kitaabka aakhirkiisa ama qaybihiisa u dambeeba kuba iman doono waa xadiiskii dee macruufka ah ee rasuulka ilaahay uu yimi subaxu soo galay iyadoo halkii ay subaxdii ku tukatay weli dikri ku hayso cadceeduna way soo baxday ee uu rasuulka ilaahay ku yihi dabadaa waxaan idhi afar kelimo oo u dhigmaysa waxaad ilaa saa kala hayd oo dhan waa xadiidkaas iyo kan bal saxaabiyadan ama uma almu'miniin kutubta marka la eego lixda axaadiiseedu aad bay ugu yartoo waaba guud ahaan culimmadu waxay dhahaan waaba afar xadiis waxay ku leedahay kutubta lixda oo dhan baladaba juwariya wata zawja nabiya sala allahu calayhi wasalam horena waxaan usoo ogaanay ninka iyo naagtaba labadaba zawj inay luqada fasiixa oo qur-aanku ku yimi haweeneydina ay taas ay taa haweeneydina zawj un la odhanayo ee waanay jirtaa luqa zawja inta la rageliyana oo la raaciyana haddaba haweeneydaa juwayriya u warantay uma almu'miniin cubayd ibnu sabaaq oo waxay ugu warantay ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay dakala calayha inuu usoo galay faqaala wuxuu yihi hal min dacaamin wax cuntiii ma jiraan oo wax cuntiii dee aqalkii ma yeelaano ma haysataa waqtibuu usoo galay cuntuu rasuulka ilaahay u baahnaa su-aashan buu weydiiyey hal min dacaamin naamintani kolley zaa-ido weeye halkan iyadu waa zaa-idahaba ahaatee waa tan ismigii jirtay ismiga asalkiisii hore dee mubtado marfuucu ahaa oo dee khabarkiisuna kolley inaan qaba darayna hal dacaamun mawjuudune mintani halkan oo kale adigu waa zaa-id walow dee in adkeyn ay macnaha nakiradii iyo adigu bal waxa weeyaan kolley ay dee macna inoo faa'iideyneyso oo taas oo kale waziida fii nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kama libaaqin min mafari bni malik oo kale oo wuxuu leeyahay nafyiga waa nakira markay siyaaqu nafyi dhacdo ama wixii shabahaya istifaamtuna dee waa tan kol kol macno nafyi noqota oo way shabahdaa nafyigii way shabahdaa ayaa ujeeddadu inta la ziyaadiyo minta ayaa waxay markaa jartaa nakiro asalkeedu ahaa dee inaanay xarakadaa yeelan oo deetu mihaal soo qaatay maa libaaqin min mafar oo kale ruuxii baaqiga ahaa meel uu baxsado hadduu adduunyo baxsado haddana ilaahay baanu kama baxsanahaynba kolkaa taas marka bal waxaan leenahay mintani waa taas oo de waa wax macruufana hal min dacaami wax cuntii ma jiraan qaalat waxay tidhi juwayriya laa may wallaahi yaa rasuul allahi ilaah baan ku dhaartay rasuulka ilaah waa gurigii rasuulka ilaahay wax aan hayno cuntii ma jiro maa cindanaa dacaamun maa cindanaa kolley laadaas ee waxay macnuhu waxay ahayd laadu waaba dee hadal dhan oo ah ma jawaabay u ahayd hal min dacaaminoo mee cunta ma jirtay ahayd marka maa cindanaadano macnaha laada aan kama faa'iidaysanay unbay intani ama jumladan dambe inoo sii adkaynaysaa maa cindanaa agtayada ma aha nin dacaamun cunto iyo wax la cuno ilaa cadmun laf mooye maha laf ladegane dee waa waslad hirib oo laf lahayd cadmigaasoo min shaati neef adhiyo xaggii ka ahaaday neefkaasoo cudiyatu la siiyey mawlaatii aniga mawlaadeeda waa gabadh ay xoreysay oo addoon ahaan jirtay markii hore mina sadaqati sadaqada lagaba siiyey ama zakadii macnuu waxa weeyaan haweeney iyada aan magaceeda laynoo soo naqlin oo mawaalidii ama ahayd bajuwayriye kaba mid ahayd ayaa neef lagu sadaqaystay ama zakadii lagaba siiyey neefkii bay qalatay oo hadiyay ugaba soo dirtay juwayriye oo mawlaadeedii ahayd oo waaba dee laftaas ama wasladaa hilibkaa ayay usoo dirtay dee iyaduna rasuulka ilaahay inaanu sadaqada cunin waa taa ogeyd juwayriya wixiina waxay u qaadatay weli sadaqadii inay m kola dee asalkeedu sadaqo ahaa xukunkii inaanu isbedelahayn markaasaa waxay tidhiba anigu wasladaa hilibka ama cadmigaa mooyaane oo sadaqo ahaa mooyaane wax kaloo guriga yaalaa ma jiro faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qaribiihi cadmigaad hayso soo dhowee ii keen weeye faqad balagat waa intaas hilibkii ama qidcadaa hilibkii way gaadhay ama sadaqadii way gaadhayba sadaqadiina asalkiisaa sadaqo ahaaye maxil lahaa makaankeedii iyo mowdiceedii dee loogu talagalay way gaadhay markaa koladii ay gaadhayna sadaqanimadii halkaasay ku hadhay oo ruuxii dee la siiyey ee sadaqanimada loo siiyey markii uu gacanta ku dhigay meeshii ay sadaqadii way gaadhay halkii loola jeeday kol hadday gaadhayna wuxuu leeyahay bay noqoto magacii sadaqadu halkaasu ku hadhay iminka markaa sadaqa maaha taas buu ihi qaribihii faqad balagat maxilaha xadaثna abubakr bn abi shaybata وcmr bn naqid وaisxaaq bn ibrahima jamiiعa can bni cuyaynata can الzuhriyi bhada اisnaadi naxwahu na waa dariiq xadiiska uu leeyahay oo kale markaa saddex sheekh oo muslim leeyaha xadiidkan uu kaba wada wariyey markii horena laba sheekh horean soo aragnay waa qutaybe iyo moxamed ibnu rumx laakiin qolooyinkii hore hadday lays kaba wariyeen laysna ibnu shihaab kaba warinayey maanta saddexan dambe ibnu cuyeynay ka warinayeen ibnu cuyeynana ibnu shihaab waa zuhrigii sanadkuna markaa zuhri wixii ka dambeeyey waa intii horeynu soo aragnay xadiiskuna waa kaa horeynu soo aragnay macnihii ayuunbuu leeyahay bal markaa kolley axaadiis kalena way noo sabab xataan macnahan ka baxsanayne xadiidku si aan kuba fasirnay qad balaqat maxilaha ujeeddadu sadaqadu maxalkeedii ay iyadu dee sadaqa loo jeeday loola qastayay way gaadhay oo markaa magacii sadaqanimo ama xukmkii sadaqanimo kol hadday halkii gaadhay uu ka hadhay oo xalaal buu inoo noqday waa si unawi kuba fasiro isagoo kolley aada hadalkiisuna uga yar dheeraa kana awdaxsanaa ama dee yar idaax kuba sugnaa oo masaa'il kaluu si yar baxsiyayna uu halkan soo yar qaaday qurdubi ah mufhimkiisa wuxuu ku idhaahaa ujeeddada xadiidku waxa weeye ama macnihiisu ana almutasadaqa calayha qad malaka tilka sadaqa ruuxan wax lagu sadaqaysay sadaqadan way milkiday iyadaa yeelatay wej saxiixana inay uu banaanaa sadaqada inay qaatee ayay ku milkiday marka kol haddii iyada gacanteedii uu soo gaadhay wuxunbuu la mid noqday waxyaalaha kaley leedahay ayuunbuu la xukum noqday dee arrinku kol hadduu kaa yahayna ruuxa ruuxan lagu sadaqaystay uu xaggiisa wixii ka soo gaadho ama ha kaga soo gaadho imaka dee hadiyo oo haddii uu sadaqo jihaadii ka soo gaadho ruuxu waxa lagu sadaqaystay uu sii sadaqaysan karaa hadduu isagana ujeeddadiisu ay sadaqo tahay xukumkii sadaqadu uu sii socdaa taasi waa baab kale ee laakiin ruuxii baaba ama ka iibsaday ama hadiye ahaan buu u siiyey oo dee minxo kale iyo si kaloon aduu wej sadaqo ahayn ayuu u siiyey iyada markaa caynkaas ah walow wixii aanu isbedelin wasfigan isbedelay wasfigiisiba isbedelo markii hore sadaqu ah imikana hadiyuu noqday ayaa xukumkiiba isla bedelayaayoo markaa ruuxii marka horeba aan sadaqada qaadan jirin sidee ruuxu qami oo kale rasuulka ilaahay ka soo qaadiyo aalkiisii oo kale imaka inay walow shaygu kii uun uu yahay laakiin haddana wasfigiibaa isbedelayoo xalaal buu u noqonayaa bal matalan taas oo ciddii aan markii hore fil asli sadaqadu xalaal aanay u ahayn ayaa sifadan isbedeshay daraaddeed ayuun baaba wixii xalaal ugu noqonaya xaadiisa kalena waa macnaha inoogu wada iman doona in sha allahu tacaala markaa macno waxa weeyaan ruuxii haddii wax lagu sadaqayso wixii isagaa yeeshay waa iibsan karaa oo wixii uu iibin karaa cid buu siin karaa sadaqu u bixin karaa wax kale ayuu ku samayn karaayo waa wuxuu leeyahay oo markaa waxyaalaha kale uu leeyahay uu milkiyey laba mid ah weeye markaa cid kasta oo xataa sadaqada aad marka hore qaadan jirina way kula tacaamuli kartay haddii aana uga qaato ama si kale ha ugula tacaamusho taas baa marka axaadiisan iyada baabka inooguba suganna waa macnaha iyada inooguba imanaya xadaثna abubakr bn abi shaybata abu quraybi qaala xadaثna wakiicun xa وxadaثna mحamed bn الmusanى wbn bashaari qaala xadaثna mحamed bn jacfari kilaahuma can shucbata can qataadata can anas waxay la tahay idinkaba waa idiin muuqataa cid cusubi meesha kuma sugna bal waa dad kitaabka ku badan oo kusoo noqnoqda ee ragga aan la magacaabin saa ibnu bashaar oo kale iyana abu qurayb iyana magacyadooda hore ayay inooguba soo horeeyeen marka maxamed ibnu jacfar oo gundar iyo wakiic ibnu ljaraax ayaa labadooda xadiidka waxay ka wada wariyeen shucba shucbana waa can qataata can anas sanad kale ku laameexa وxadaثna cubaydاللahi بn mعaadi wlafظ lah markaa شhan sheekh baa mslim halkan xadiidkan keliya ku leeyahay inta halkan inoogu xusan abubakr iyo abu qurayb iyo mحamed iبn musaنe iyo mحamed iبn bashaar afartaa waa markii hore imikana cubaydالlahi بn mعaad baa yimi sanadkiisu inbuu ka yar duwan yahay iyaga inta hore un weeye xagga dambe waa iskagaa mid lafdiga soo socdana waa lafdigiisii lafdigiina mعaad wey قال حدثنا أبي أبيه معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبته عن قتادة أنه سمع أنس بن مالك قال قتادة وxuu مقلay أنس بن مالك oo hadلka soo socda leh markii hore waxaan soo aragnay عن قتادة عن أنس oo can ba halkaa taalay أنه سمع نawويna رaحimه الله taعالى halkan wuxuu leeyahay طريقa labaad ee ay ku sugan tahay أنه سمع أنس بن مالك waxaa inoogu sugan oo mslimna uu laba yimi baraarujin laynoogu baraarujinayo qataada oo tdliis lagu yaqaanay tdliiskiisii meesha inuu ka baxay tdliiskiisii wax looga boqdaa inaanay jirin oo riwaayadii hore dee can qataadata can anasin bay ahayd waa tan samica anas bna malikinoo waa kan caddeeyey oo bal matalan tadliiskiisii wixii ahaa lagama baqanayo walow maanta صaxiixa ama shucba ninku markuu wax kaba warinayo qataadaha nidhi iyo dadkii mudalisiinta sheekadiisa ahaa aamin baan taa kaba nayo waxay maqleen mooye wax kale kama qaadan jirin bal tanna waa wax riwaayadan dambe ay noo soo kordhisay weeye wuxuu yihi anas ibnu malik qaala ahdad way hadiyeysay bariiratu bariira ilى النabiyi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay ayay usoo hadiyeysay laxman hirib tuصudiqa la sadaqaystay bihi hiribka calayha calىa bariirata lagu sadaqaystay bariirana waa haweeney markii hore addoon ahayd bay ahayd intii aanay xorobina caaisha ayaabay u shaqayneysay u khidmayneysay dad kalaa lahaa markii dambena ugu dambeyn caaisha ayaa qoladii kaba iibsatay iyadoo marka hore ay mukaatabo ahaan ama ay kitaabeeyeen oo dee mukaatabo ahaan adugu kitaabo ahaan ay doonayeen inay kuba xoreeyaan sibay ku xorowday dee markii dambena calaaqadii khidmadii iyo halkiiba ay kasii socotayba fa qaala marka rasuulka ilaahay markii loo sheegay riwaayad baa inoo dambeeyey wuxuu yidhi huwa hiribkani lahaa ay libariirata sadaqatun sadaquu iyada u yahayoo dee iyada sadaqaa loo siiyey walanaa inagana hadiyatun dee inay sadaq ahaan ugumay soo dirin hadiye ahaan bay u siisaye innaga isagoo hiribku kii uun uu yahay cayntiisii aanay isbedelin sifadii baa isbedeshay oo kol hadday hadiye ahaan ugu soo dirtay waxay yeelatayna uu noqday kol haddii ay yeelatay oo waxay leedahay markaa sadaqu ahaan jiray meeshii ma taalo hadiyu inoo ya waa inoo xalaal baa rasuulka ilaahay yidhi alxadiidku duruq kala duwan buu yeelanaya haddii la idhaaho waan arki doonaa waanu inoo soo socdaa markii hore anas ibn malik xadiidkii bu haya xadiis caaisha riwaayad inooguba iman xadaثna cubayd الlahi بn mعaadi qaala xadaثna abi qaala xadaثna shucbatu xa وxadaثna mحamed بn الmusanى wbn bashaari wlafظ lbn الmusanى qaala waxa yidhaha labadaa mحamed xadaثna mحamed bnu jacfari lafdigana ibn musanى leh xadaثna shucbat can الxakmi can ibrahima can اlأswadi can caaishata ruwaaddu waa ruwaadii kitaabka kusoo noqnoqonaysay saddex taabiciina xadiidkan maanta way isku xigaan oo kala warinayaa xakam ibnu cutayba ibraahim ibnu yasiid nakhaci iyo aswad ibnu yaziid isagu welibana xakam iyo ibraahim waa isla dabaqa weeyaanoo waa taabiciinta raggii ugu dambeeye ugu yaryaraa weeye asadna waa nin taabiciyo weynoo mukhadramo waqtigii rasuulkaba soo gaadhay ibraahimna abtigii weeye can caaishata caaisha ayaa wuxuu ka wariyaa swan wa utiya nabiya macnaa caaisha muxuu kaba warinayaa in dee ay caaisha tidhi annahaa qaalat wa utiya nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waxaa loo keena oo loola yimi oo loo keenay bilaxmi baqarin lo hilibkeed hilib lo-aad baa loo keenay bal usuusha in badan oo kaba mida sidan baa dhacday ama intooda badan waa utiya wow caadifi ay ficilka ka horeyso barhkoodna utiya ayuunbaaba dhacday oo utiya nabiyu sala allahu calayh wasalam bilaxmi baqar waxaana imaam nawowi raximah llahu tacaala leeyahay wowda waa caadifo oo labada riwaayabana waa waa dee laba riwaayo oo saxiixe xadiidka qeyb kaba mid ah oo halkan aanu muslim kuba sheegin ayay imaka wowdani ku cadfaysaa dee qadarkan xadiidka uu sheego macnaa wowtiyadan waxbaa ka horeeyay xadiidka qadarkiina muslim muu sheegin intan markaa wowduna qadarkaa hore ee xadiidka kaba mid ahaa in laba sheegin bay qadarkan dambe uu muslim sheegay ay ku cadfaysaa bal dee qadarkaas imaka meesha ka maqana bukhaari saxiixiisu isagoo kuba sheegan yahay ama uu kuba sugan yahay oo ah in xaggiiba matalan ay ahayd bariire iyo siay kuba xorowday iyo rasuulka ilaahay qowlkiisii alwalaa liman actaq oo inoo dambeeyo iyo taaba weeye haddaba hilibkaas baa loo keenay faqiila waxaa lagu yidhi haadaa maa tusaddiqa bihi calaa bariira macnaa rasuulka ilaahay baa arrinkii loo sheegaya waliba bukhaariya sidaa kuba sugnayd riwaayaadka muslimna barhkood dhacday rasuulka ilaahay baa isagoo hilibka arkay ayaa haddana waxa loo keenay un dee khubsi ama kimisti adigu dee khubsigoodii iyo zayd ama idaam de idaamkii aqalka laguma haye un kaba midoo zayd maraqii iyo hilibkii wax loogaba keenin rasuulka ilaahay baana taasna uu dareensanaa waabu arkay oo dee dherigaa dabka saaran ee hilibka uu kuma jiro markaasaa deeta ay ku yidhaaheen caaishana ku odhanaysa ee iyadoo sababtana ay u sheegaysa hilibkaa loogaba qeyb gelin waayo ugu keeni waayeen haadaakani waa laxamkani ka rasuulka ilaahay alam ara alburmata oo fiiha laxm yaadan burmadii waa disti yareyd oo dee hilib ku jira arag ayaa maxay dhaheen haadaa maa tusaddiqa bihi calaa bariira kaasti adigu sadaqada ma cuntid waana wax bariiro lagu sadaqaystay taas bay yidhaaheen faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh huwa hilibku lahaa ay libariirata sadaqatu sadaqu uu yahayo iyada dee sadaqanimu kusoo gaadhay laakiin kol haddii ay gacanteeda uu soo galay waxay yeelatay buu noqday walanaa inagana hadiyatun inaga sidii nagu soo gaadhay waa hadiya sadaqa maaha markaa waa inoo xalaal asalkiisii hore sadaqa haba ahaado weli xadiidka waa inoo socdaa qeybo kaba mid ah xadaثna زhayر بن xرب وأbو كرayb qال xadaثna أbو معaaوiيaة qال xadaثna هiشhاaم بن عurwة عن cabdالرحمن بن الqاaصم عن أbيه عن عائشhaة رضي الله عنها qالت أنها qاaلت cabdالرحمن بن الqاaصم abi iyaduna kitaabka hore inoogu horeeyey inta kale waxaan filayaa inaad dee wada xusuusantiine kuwan de haddaan beri dhowaan ayna ama ina dhow aynaan soo mari waa ruuxuu iska iloobi karaa qaasimkani waa qaasim ibn moxamed ibn abi bakrin asidiiq weeye caaisha uu xadiidka kaba warinayaa dee iyadaaba waa edadii weeye bal dee koley korintooda iyo kafaaladoodana iyadaaba lahayd oo walaalkeed moxamed ibn abi bakar oo dee asmaa bintu cumays baa dhasho aadna caaisha waa ugaba yara laakiin waqtiyadii dee markaa masr ayaa lagu dilayba waqtiyada ee kolley khilaafkii amiir almu'miniin cali iyo mucaawiya o kale cali buu halkaa uga joogo aduu marabkii laga qabsanayo qeybtaa kale qolooyinkaa kale ayla wareegeen baaba la dilay marka iyada awlaaddiisa soo kordhisee laakiin wuxuu ahaa dee fuqahadii madiine toddobada nin ka mida weeye inankiisana cabduraxmaanna waa nin isaguna sida aabihii imaam ahaa aabihiina waa imaam bal saxiixa bukhaari baa waxaa dhacay sufyaan ibnu cuyeyne xadiidkii isagoo ah isagoo cabdiraxmaan kanuu kaba warinayo yihi cabdiraxmaan baa noo warramay wakaana afdala ahli zamani markaasuu sheegay aabihii inuu gaba warramay wakaana afdala ahli zamani buu labadoodaba raaciyey caaisha waxay tihi qaalat kaanat waxaa ahayd fii bariirata bariiraha weyneedaa la yidhaaho halaatu qadiyaatin saddex mas'alo ama saddex arrimood iyo saddexa dhaacdo iyo qadiyo ayaa arrinteeda iyo sha'nigeeda ku tacalluqsanaa kuba sugnaan muslim riwaayaad uu leeyahay iyo bukhaariba waxaa dhacay halkan qadiyaad beddelkeeda talaata sunanin waa saddex sunno ayaa dhacay bal xadiidku isagoo dheerna waa inoo iman doonaa in sha allahu tacaala wuu soo celin doonaa saddex qadiyo ama saddex arrimood oo intuba dee ay axkaamo kala duwan laga qaatay oo laga faa'iideysanayo ayaa bariro ku tacalluqsanaa bay tidhi kaana naasu yatasaddaquuna calayha marka qadiyaadkii saddexdayd mid ka miday sheegaysaa oo waxay tidhi kaana waxay ahayd annaasu dadku yatasadaquuna kuwa sadaqaysta calayha calaa bariira bariira ayaa wax lagu sadaqaysan jiray wa tuudii lana markaa lagu sadaqaystay annagana hadiye ahaan noo soo hadiyeyn jirtay wixii lagu sadaqaystay wax ka mid ah fadakartu dalika linabiyi sala allahu calayhi wasalam arrinkaas baan rasuulka ilaahay u sheegay oo ay dee inay wax lagu sadaqaystay ay noo soo hadiyeynayso faqaala wuxuu yidhi huwa waxaa iyada lagu sadaqaystay ama waxaasi calayhaa calaa bariirata sadaqatun waa sadaqo iyada ayuu u yahay walakum idinkana hadiyatun idinka sadaqo maaha ee hadiyuu idin yahay eh fakuluuhu waxba ha ka baqanina ha ka joogsanina cuna hadiyuu idin yahay ee magacii sadaqanimo wuxuu ku hadhay bariira markay gacanteeda waxani soo galay saddex qadiya xadiidka inoogu sugnaa mid baa la sheegay halkan labadii kale lama sheegina laakiin xadiidku waa inoo iman doonaa bal isagoo duruqkaba xoogaaya leh oo kala duwan oo dheer buu iman doonaa kitaabulcidqi buu ku iman doonaa haddii ala yidhah waa kitaabka dhexdiisa kala barhkiisa meelahaas weya ama ad kala barhkiisa meelaha adigu kala barhka uun dhamaadkii barhka hore dhammaadkii ayuu kuga iman doonaa marka labada qadiyo kale wuu soo celin doonaa halkaasi xadiidku isagoo dheer xadiidka bariirana culimada qaarkood si xaafid yidhaaho way tatabuceen marka leega kuwaaidiisoo saddex boqol oo faa'iideyn ka badan ayaabay ka soo saareen xaafid ibnu xajaraan raximah llahu tacaala kitaabuulcid ee isagoo fawaa-ida badan deesaayo markuu sharxaya xadiidka intoodii badnayd buu soo talkhiisiyaa soo khulaaseeyaa bal markaa tani waa mid labada kale midna waxay ahayd oo waa waktigaa hore waa taan lahayn addoon bay ahayd dadkii lahaabaa waxay dhe kula heshiiyeen inay dee lacag bixiso iska bixiso ay xadeeyeen muddana ay kuma bixiso sidaa ku xorowdo caaishay u timi iyadoo kaashanayso wax ka doonayso caashaa waxay doontay inay wada xoreyso ay tidhaah waxay ku tidhiba imakaabaan wada siinaya wixii ay doonayeen dee welihii cidqigana anaa yeelanayo iyagaa markaa waxay la yimaadeen shardi aan sharci ahaynoo iyadoo ha ku xorayso laakiin walahaga cidqiga annagaa leh rasuulka ilaahay baa idhi soo iibso xore fa inama alwalaau liman actaq kaasi waa qadiyo waana dee markaa xukumkaa guud oo isaguna kollay bal matalan ay noo dambeeya qadiyada saddexaadna waxay ahayd waktigaa ay xorowday waa la qabay nin baa qabay isaguna addoon ah ayaa qabay markii waxa weeyaan dee iyadii isagii addoon weeye iyadii way xorowday labadoodii markaa way kala duwan yihiin oo dee iyadii waaba ruux xora isagiina addoonka haddii la doono berri la iibsan karo ayuu noqday haweeneydna saasoo kale hadday ku timaado khiyaar bay leedahay inay guurkeedii iska sii wadatay saa iska ogolaato iyo inay isfasakdo iyadoon dalaaq jirin adigu ninkuna aad buu uga jeclaa iyadna waxay dooratay dee inay xorowdo iyadoo bal ninkina aada uga doonayo rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh xataa wuxuu ishaaro yihi maad iskalama joogtido de markay ogaatay rasuulka ilaahay amar inaanay ahayne ay tahay un shafaaco ahaan ay tahay ayay tihi maya dankama lihioo arrintaa labaadna waa ah arrintaa qadiyadaas inay khiyaarkeeda markii ay xorowday dabadeeda saa dee ninkaa xeedna uu kuma fasakhmay intaba waa waxay noo iman doona xadiidka isagoo dhanna waa in sha allahu tacaala kitaabka dhexdiisa ayuu kuma suganyo dee haddaad doontaanna imaka waa sii daalacan doontaan kolley waxa laga yaabaa dee kutubtu ay arqaamaysantaha imaka halkan haddaad doontaanna si yar eegtaan oo kale kolley waa kun iyo shan boqol afar meelahaas laakiin xadiidkaa duruq badan leh riwaayaad badan loo axlarkata koobaad iyo talabaad iyo riwaayada hore inaan ahayn laakiin waa raqamkaasun duruqda badan uu leeyahay midka ayay kuwada sugan yihiin dalaaqadaas haddii aad imika doontaan ina sii daalacataan umuuraha bal marka labada qadiyo kalena waa taas ee tanna waa qadiyadan baan leenahay huwa calayha sadaqatu walakum hadiya fakuluuha xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna xusein bn عaliyi can zaa'idata can simakin can cabdالرaحman bn الqasimi can abihi can caaishaةa xa وxadaثna mحamed bn الmuصنى qaala xadaثna mحamed bn jacfari qaala xadaثna shucbaة qaala samictu cabdالرaحman bn الqasimi qaala samictu الqasima waalidkii ah yuxadiث can caaishaةa can الnabiyi slى الlahu عalيه waslم bmثli dalik xadiidku waa kaa horaynu soo maray xataa mil dalikana kol kol walow ee ay kutubta musalaxan ay noogu sugnayd markuu lafdigu kii hore uu yahay ayaa mila la isticmaalaa haddii laakiin ay wax ku kala duwan yihiin ay macnaha wadaagsadeenna naxw ayaaba laba isticmaalaa halkan riwaayada nimankaan ayniyata kaba dambaysaba ama kolley muslim halkaa aan sheegayo ayuu ku keenay oo uu xadiidka kusoo celiyey riwaayaadkan imika iyo xaaleeyaalkaas ay kuba sugan yihiin barhkoodna furuqba u dhaxaysa xagga alfaadda oo taasi ay keenayso bimili dalika inuu gaba jeedo uun labada xadiidse ay isku mid yihiin macnihii ay wadaagsanaan xataa alfaadoo milidii maanta u isticmaalay wax ka acamsan macnaha khaaska ahoo iyadoo bimacnaa naxwi oo kale u isticmaalay taas ayay de adigu umuurahaasi inala tusayaan marka xadiidku waa kaas macnihiisiina ogaanay bal kolley riwaayana way noo dambaysaa kale waxaan leenahay un xagga sanadka waa dee muhim waxaa idinku sugan in xusein ibnu cali la idhaah iyo zaa'ida simak intaba hore kitaabka waan ugu soo aragnay simak isaga simak ibnu xarbiya uu ka wada dambeeyaan filayaayo waa nin siqaaru taabiciin kaba mida simaagaasoo hore aan usoo aragnay zaa'idana waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa zaa'id ibnu qudaama la idhaah hiqa ah mutqina itqaan badan oo zaa'ida la idhaah xusein ibnu cali ibn اwalid اljucfina waa nin isaguna taabiciinta atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey kamid waa dabaqadii ugu dambeysay taasica isaguna siqanimo weeyahay caalim buu ahaa ee laakiin wuxuu ku darsaday cibaado aada iyo aad u badan buu kuba darsaday marka la eego zaa'idana dadka axaadiistiisa wariye ragga ugu badan weeyo cibaadadiisan iyo salaaxii iyo taqwadii iyo fadligaa ziyaadadu lahaa daraaddeed baa keenaysayba xataa zaa'ida inuu utago hadiyo gooro uu tegi jirayo markaasoo axaadiis aada u badan isagaaba utegi jire uu kaba maqlay bal xusein ibnu cali aljucfi oo nin reer kuufa ah oo cilmi iyo camalba dadkii ilaahay isugu daray ahaa ama cibaado badnaa bal imaam axmed baa raximah llahu tacaala muxuu yidhaha dadkii uu soo gaadhay man arag afdala min xusein ibni cali iyo saciid ibnu caamir waa laba nin reer kuufa ah labadaa nin wax ka fadli badan waxaana suu dahab yidhaaho mutaqadimiintu markay leeyihiin ruuxaasi waa fadli badnaa ama ruuxa ruux ka fadli badan maan arag waxay fadliga uga jeedaan halkii cilmiga maahae waa ataqwa wata'aluh ilaa ka cabsida iyo cibaadada iyo salaaxa ayay markay cibaaradaa isticmaalayaan curfa mutaqadimiin ay ugaba jeedaan bal adigu nintaas buu ahaayo xataa ibnu cuyeyne soo naqliyaan oo isaga kaba dabaqa horeeya oo isagoo maka joogo la yihi xusein ibnu cali baa yimi oo fadhigii intuu ka kacay hadda isagii maba arag uu yihi de hada afdalu rajulin yakunu qad oo kale oo bal markuu la kulmo gacantuu kaba dhunkan jiraa la yidhaaha ama dee sidaa kutubta inooguma sugan arrin bay soo naqliyeen isaga un kumay dhacino rog rag kale sida qacnabi oo kale iyana waa wax kasto lagaba soo naqliya ama arrin kuba timi iyo ibnu wahab iyo rag leh waxaa lasoo naqliyaa inuu arkay qiyaamadii uu madaan kuba arkay iyadoo kacday oo kale qiyaamadii dhacday oo la dhawaaqo la yidhi dee culimadu liyaqum ilculamaau falyadkhulu ljana culimadu ha kaceenoo jannadii ha galeenoo markaasuu isaguna dee waa nin caalim ahaa ayuu dee intuu kacay ayuu doonoo la yidhi adigu fadhiiso adigu fadhiiso iyo kamid matiido fainaka fainahum xadaثuu walam taxadis anta iyagu cilmigii way faafiyeen adigu se de cibaadadooda baad u gooda wada amiso halkii baad ku joogsato de cibaada markaa dabadeed buu bilaabay inuu cilmi badan nashriyo taas qacnabina waata imaamkaa weyn saas oo kale ayaa kuba dhacday madaam saas ahaayo inta layla culimadu ha kaceeba deeta isagii la yidhi may adigu joogo iyagii kaba mid ahayno waa nin caalimana waa min ruwaati mada deeti isagana la yihi de waayo iyagu cilmigoodii bay nashriyeen adigu se maad nashrinoo de isna taasi ay kuba xambaartay nashrin badan markaa ta bal markaas waa xusein ibnu cali ljucfi laba boqol iyo saddexdii hijirada ayaa uu dhintay وxadaثnي abu الظاhiri qال xadaثna بن wهb qال أخbarnي malik بن أنasi عan rabيcata rabيcaة waa rabيcaة الrأyi sheekhi malik can الqاsim can caaishaةa markaa cabdiلرaحmaan baa meeshii ka baxo halkii cabdiلرaحmaan ibn الqاsim maanta rabيca ku jira isaga qaasim markaa mحamed ka warinaya عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك غير أنه قال وهو لنا منها هدية نفga minhaa unbaa soo kordhay isagu iyada صadqu u yahay inagase hadiyu inoo yahay xaggeeda kama ahaatay xadaثnي زهير بن حرب qال xadaثna إسmاعيل بن إبراهيم عن khالد عن xفصة عن أم caطية qالت khالدku waa khالد بن مهrان khالد الxada weeye الxada ninkii loo yaqaanay wala waanu kaboolo ahayn ba waa wxu baxay un waa la fadhiisan jiraa la idhaah xafsana waa ina siireen umu cadiyana waa tayn hore soo maray iyadoo xafsa weliba xadiidkii janaasada iyo meyd kasta loo maydho iyo riwaayaadkeedii ay kaba orinaysa iyadii walaalkeed waati aynu soo aragnay qaalat waxaa tidhi umu cadiya nusayba bacatha ilaya rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu ii soo diray bishaati neef adhiya oo mina sadaqati zakadii kaba mid ah adhigii zakada ahaa buu neef ugaba soo diray fabacathu neefkii bay qalatay fabacadtu waan dirayo ilaa caaishata caaisha ayaa waxaan u diray bishayin shay minhaa shaatadii kaba mid ah hilibkeedii baan u diray falama jaa rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay markuu u yimi ilaa caaishata caaisha ayuu qaala yihi hal cindakum agtiina ma ku sugan yihiin shayn wax agtiina ma ku sugan yihiin oo wax cunto a ma haysa qaalat waxay tihi laa de waa cuntadeenii gaarka ahayd may wax aan cunto agtayada ku sugani ma jirto ilaa laakin ana nusaybata nusayba waa umucadiye magaceedii bacahat ilaynaa waxay noo soo dirtay min ashaati shaatadii allatii shaatadaasoo manaa bacahat ilaynaa waxay noo soo dirtay min ashaati shaatadii wax ka mida weeye allatii shaatadaasoo bacasum aada dirteen waa rasuulka ilahay bay la khidaabaysaa bihaa shaatada ilaahay neefkii idinkuba aa siiseen ee sadaqa ahaan ama zakadii a kaba siiseen ayay wax nooga soo dirto kaas baa yaala qaala markaa rasuulka ilaahi wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inahaa shaatadaas iyo dee waa ajaadeedaas qad balaqat way gaadhay maxilahaa meesheedii waa makaankeedii iyo mowdiceedii way gaadhay oo meesheedii de ay iyadu loola jeeday ee sadaqanimadii ay way gaadhay kol haddii halkaa gaadhay dabadeedna waa waxay leedahay nusaybo iyadaa si ay doonto ugu tasarufaysa innagana markaa xalaal buu inoo yahay sadaqo inaguma aha xafnu xajar baa xadiidkan wuxuu yidhaahaa dee kolley axaadiis kuyo kalena waa laba mid imaka tan buu wuxuu yidhaahaa istabadu min hadihi اlqisati jawaazu istirjaaci saaxibi dayni min alfaqiiri maa cadaahu lahu min الzakaati bicayni waxaaba eeg rasuulka ilaahay sadaqadii dee la ururiyey ee loo dhiibay isaga ayuu neefkii siiyey neefkii oo la qalay baa hilibkiisii waxay isagii usoo noqdeen isagaa sadaqada bixiyey waana kan cunay isagoo yihi meesheedii way gaadhay markaas xuley waxaaba laga qaadanayaa xadiidka inay bannaan tahay ruuxii bal masalan saaxiba dayn waa ninkii deynka lahaa ee wax lahaa cid deyn kuba lahaa inuu la soo laabmo oo ruuxii faqiirkaa kala soo laabmo wixii uu zakanimo u siiyey cayntiisii macnuu maaha shardi isagaa qaydi doona ee masalan faqiirkii ayuu zakadiisii oo dee isaga kaba go-ayso wax kamida siiyey ruuxii faqiirka ahaa faqiirkiina gacantuu ku dhigay oo waa qaatay wixii ninkan hanigii ama wax bixinayaana deyn buu ninkaa ku lahaa kii cayntiisii buu deynkiisii iskaga bixiyey oo ugu siiyey isagiibuu wixii uu bixiyey deyn ahaan ugu soo noqday taasoo kale dee waa suuradadoo kale ay noqonaysaayo inay bannaantahay baa lagaba qaadan waxaa kaloo raaciyaan haweeneydii oo kale inay leedahay horeynu taa usoo marray zakadeedii ay ka baxaysay inay ninkeedii siiso haba ahaado mid isagii masruufayo oo taa wixii masruuf ahana uga siiya marka dambabe laakiin wuxuu leeyahay waa xaasoo dhami waa markaan shardi ku jirinoo hadday dhacdo ninkii inuu zakadii buu bixinayaa kii uu wax ku lahaa buu yihi zakadii waan ku siinayaa bishardi waa inayd ii soo celiso eg shardigu marka hore dhiwaad ii soo celiso iyada taasi suuradan way kaba baxaysaayo waa wixii shardi la-aan ugu soo noqdaa halkan oo kale dee waa meeshii isagii inuu bixiyo wixii ma rabo weeye ano xoolihiisii haweeneedii oo kale hadday dee zakadeedii ninkii siinayso oo intay siisa ay tiraa bishardi wixii waa inaad isiisa aniga oo wixii aad waa kan waan ku siinayaa bishardi waa inaad igu soo celisay imaka taasoo kalena iyada arrintaga ka baxaysa wuxuu leeyahay oo wixii shardi la-aana ee saakoola kuwa soo noqda ee taasi inay bannaan tahay ayaaba xadiidkan aan kaba qaadanaynaa waa xadiidkan imaka halkan cadiya ama nusayba taas baa hadalkii xaafid aha fidxu baabu qabuli الnabiyi salى الlahu عalيه waslm hadiyata waraddihi صadaqة wala aqbalkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh hadiyada uu aqbalayey iyo celintii uu sadaqada aanu aqbalahayna uu celinayey buu baabkeedii yahay kolley hadiye iyo sadaqo culimadtaay ku kala farqiyaan sadaqadu waa waxa ruux faqiira la siiyey iyadoo loo jeedo ajri iyo hawaab aakhiro ruuxu ula jeedo taas wey macnaa ruux baahan baa la siinayaa waxaa loo siinayaa ruuxani doonayaana waa ajri iyo hawaab aakhira aada heshid taas sadaqaa la yidhaahaa in hadiyaduna oo wixii ruux la siiyo iyadoo maamuus iyo xurmo loo siinayo iyo deba tawadud oo kale waa calaaqada si ay ufiicnaato waa raaxa ikraam iyo tawadud ayaaba loo siinaya marka in ajri aakhira ruuxu kuma doonayo taasi waxaabay keenaysaa ruuxii dee hadiyada la siiyey isaguna abaalkeedii inuu celiyo siduu rasuulka ilaahay yeeli jiray intuu hadiyada aqbalo haddana ruuxii ka abaal marin jiray oo sadaqada ilaahba abaalkeedii laga sugaya iyo ajrigeedii baltay ku kala duwan yihiin taasba weeyaanoo sadaqadu waa wixii ajri iyo hawaab iyadoo lagu doonayo ilaah lagaga doonayo cid baahan la siiyo ama hadiyadu way kaba duwantahay marka waxay leeyihin sadaqada bixinteedu waxay tilmaamaysaa ciza almucdi iyo dee dulan aakhir bay tilmaamaysaa tani se waa waxaan ikraam baabkii bal tawadud kolka loo samaynayo kolka faqiiri kii qanigaa uu siinayaba uu hadiy ahaan u dirayo arrinka taa ku sugani kumaba sugno san baa rasuulka ilaahay tani aanay ugu banaanayn ta kalena ay ugu banaanayn bal markaa haddaba aqbalkii rasuulka ilahi hadiyada aqbalayay laakiin uu sadaqadaanu aqbali jirin xadaثna cabdالرحمن بن سلام الجuمaحiي qال xadaثna الربيع yعni بن مسلم عن محمد وهو بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وxuu ahاa إdا utiya hadii loo keeno loola yimaado بطcاaم cunto سأل canه de cuntadii ehelkiisa may ahayn oo bal أحmed iyobaa halkan waxaa kuba sugnaa min غayri min غayri أهلi cidan u keentay qoyskiisii maayo cuntadii gurigiisa maaha taas mu weydiinayn ee dad kalea waxu keenay ayaa muxuu odhan jiray u weydiin jiray fain qiila haddii la yidhaha hadiyatun hadiye weeye akala minha waxbuu ka cuni jiray oo dadka kalena isagoo kaba qeyb gelinaya la joogan wain qiila sadaqatun haddii sadaqa la yidhaahna lam yakul minha wax kama cuni jirin saxaabadiisuu odhan jiray cuna bal waxay tani kaba mid ahayd kutubtii hore sifaadkii iyo tilmaamihii rasuulka ilaahay kuma lahaa inuu hadiyada sadaqada aanu cunin hadiyadana uu cuno ama uu qaato oo salmaan alfarisi oo isagoo dee nin nasraaniya asalkiisu ah kutubtaa horena aqoon u lahaa ruhbaan kala duwanna isagu la soo saaxiibay oo usoo khidmeeyey oo lasoo joogay muddo dheer ayaa rasuulka ilaahay markii ugu horreeyey uu madiine yime uu maqlay ayuu laba yimi maalin waxoogaa yaroo dee nin yahuudiyaa lahaayo timirtii uu adigu bal wax buu laba yimi walaa dee wixii la siiyey isaga rasuulka ilaahay baa markuu weydiiyey ayuu yihi waa sadaqo rasuulkii muu cunin dadkii buu yihi cuna maalintii labaad buu yihi waa hadiya isaga wuxuu doonayaa bal sifadii dee uu yaqaanay hadiyadii marka u keenayna rasuulka ilaahay dadkiibuu laba cunay dee sifadii labaadna khaatamu nubuwa aheedoo maalin kale ayuu taa arkayba waa markii islaamay haddaba rasuulka ilaahay taa farqiga udhexeeya labadoodna waa sheegnay arrinta kalena waxaa kuba sugan buu leeyahay weydiinta rasuulka ilaahay wixii dee xaaladiisa aanu garanayn uu weydiinayay bal xalaal miradkoo la isticmaalo iyo bal marka khaasatan arrintu shubaa ay jirto tuuma ay jirto waxyaalo ruuxii uu kaba shakiya ay jiraan inuu waxyaala iskaba hubsado waa kan rasuulka ilahi iskaba hubsanayey weydiinayay muxuu yahay baabducaai liman ataa bisadaqatihi tani waa dadkii iyagu sakada gurayey iyo bal dadkii sakada loo keenayey bay tani khusaynaysaayee waa ducadii loo ducaynayey liman ataa ruuxii la yimi bisadaqatihi sakadiisii buu la yimi oo imaamkiibuu u keenay ama ciddii dee sucaadii iyo cumaashii sakada soo guraysay buu wixii uba dhiibay bal ducadii ruuxa loo ducaynayay wixii kuba yimi baabkii weeye xadaثna yaحya بn yaحya abubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid واسxaaq بn ibrahima qaala yaحya akhbarana wakiic can shucbata can cmr bni murata oo yaحya isagu muxuu yihi akhbaranaa wakiic kuwa kale malaa ka yardi waa laftigiisiba isaga walagii ay la wadaageen عن شعبة عن عمرو عن عمرو بن مرة قال وxuu hi عمرو بن مرة بن طارق بن عبد الله الجملي hore aynu usoo aragno taaبiciintii adugu dambe kaba mid ah wuxuu yihi taaبicigaasi سمعtu abdالله cabdاللahi بن أبي أوفا waxaan مqلay صحaabiga جليilka ah ee dadkii geedka hoostiisa rasuulka ilaahay kula ogayo caadada ninkii ugu geeri dambeeyey cabdillaahi bn abi awfa isagaiyo aabihi aabihiina maalintaa waa joogaye ayaan maqlay aabihiina waa saxaabi siday noo soo socotaba oo magaciisa waxa weeyaan calqama la yidhaha calqamat bnu khaalid abu awfahan waa kunyadii inay abu awfe وxadثna cubaydاللahi بn mعaad wlfظ lah qال xadثna abي عan شhuعbaةa عan cmri wahuwa بn murata qال xadثna cabdاللahi بn abi أwفى qaal kana rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa إidaa ataahu hadday ula yimaadaan qowm qowm biصadaqatin dad ay u keenaan zakadoodii ay bixinayeen ee waajibkaa ku ahayd ay u keenaan qaala wuxuu odhan jiray اllahuma صli عalayhim ilaah u naxariiso oo u dembi dhaaf kuu odhan jiray waa u ducayn jiray faataahu abi aabbahay abu awfa abii bay bedel kaba tahay ama cadfu bayaan ay noqonaysa aabbahay abu awfa ayaa wuxuu la yimi bisadaqatihi sadaqadiisii buu ulala yimi faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh allahuma salli calaa ali abi awfa alka halkani waaba iska lafdi zaa'id ah abu awfe naftiisii weeye oo kol kolna aalka waa la idlaaqa iyadoo shaksiga loo jeedo horeynu kitaabka ugu soo marnay xadiidkii abu muusa alashcari rasuulka ilaahayna qira'adiisii qur-aanka ee codkii fiicnaa uu lahaa kuba aqriye uu dhegaystay inuu ku idhi laqad uutiita mizmaara min mazaamiiri aali daa-uuda ee nebi daa-uud aalkiisiina umuu jeedin cidda sawdkaa fiican lahayd ee ilaahay siiye daa-uud naftiisu ah waana ka aala daa-uud kaba cabire tanna waa tii baabkeedu haddaba ilaah u naxariiso abu awfa dee ealkiisa iyo ehelkiisuna way la wadaagsanayaan taas buu ihi marka rasuulka ilaahay wuxuu u duceeyey isagoo cibaaradan isticmaalaya waxaanay ahayd hoggaansan uu hoggaansamayay ilaahay amarkiisiia oo ilaahay baa wuxuu amray inuu dadka sekada ka qaado waxaanu amray inuu u duceeyo ilaahay baa subxaana wa tacaala markaa dee خd من أموالهم صدقة تطهرهم وصل عليهم إن صلاaتka سكن لهم معنaa ka إلahay i صلي عليهم weye ku صلي أnaa u duعe weeye صaلاadaadaas iyo duعadaadaasi xasilooni bay iyaga uba tahay bartaaba weye marka xadيiثku wuxuu adigu inoo faa'iideynayaa ruuxii زakada bixinayey in loo duceeyo bal taas مashruuعiyadeeda kolley culimaduna waxaan daahiriyad ahayn waxay ka dhigaan ducadani inay sunno tahay inay waajibba ahayd rasuulka ilaahay xumaashu uu dirayey ee axaadiisii uu kuba diraysiye mucaadiya markuu lahaa zake dadka ka qaadiyo ducadana ugu duceeyo xadiidka la socotay may jireen waa jaanibka culimadu u ducaystaan laakiin qur-aanka amarkiisii baa jireen bal adigu culimada caamadoodu waxaan daahiriya ahayn waxay leeyihiin ducadu waajib maahe sunno weeye daahiriyada iyagoo amarkan aayadda iyagoo eegaya waa waajib odhanaya bacda shaaficiyana waa qowl ay yidhaaheenba markaa xagga marka la eego lafdiga loogu ducaynayo dee aayaddii haddaan eegna rasuulka ilaah dee wasalli calayhim rasuulka ilaahina allahuma salli calaa ali abi awfa lama allahuma salli calayhim waa ka yiba yidhi marka waxaabuu keenayaa oo xadiidkii loo dariishan karaa ruuxii sekada qaadaya inuu ruuxan tan ugu ducaynayo o odhanayo allahuma salli calayhi u odhanayo laakiin in badan oo ahlucilmiga kaba mida ayaa waxay iyagu kuba tagaan dee tan rasuulka ilaahay amarkaasuu fulinayay salaadiisa iyo ducadiisao dadka sakan bay u haydoo dadkii kale halkaa kulama wadaagsananayaane kulama wadaagsananayaane salligu inuu ku kooban yahay un ambiyadii iyo taas iyo wixii tabaca ee imaka dee in dee duco kale loogu ducaynayo laakiin cibaaradan allahuma salli calayhim aan la isticmaalahayn oo shaafici oo kale ayaa waxaa lagaba soo naqliyaa inuu isagu odhanayo ruuxu ajaraka allahu fima acdayta wajacalahu laka dahuura wabaaraka laka fima abqayta waa hada shaafici lakiin waxaa jirta xadiis nasaa-i sunantiisa ku sugan isnaadkiisuna saxiix weeye kolle waayil ibnu xadiiskiisina weeye qisana way laba socotaye waxaa kuma sugnaa mala isagoo sadaqadii geeriisa keenay inuu rasuulka ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh allahuma baarik fiihi wa fii ibilih ilaahu isaga iyo geeliisaba barakeen oo markaa taasi ay noo keenayso shardi ma aha ama lafdi mutacayina maaha in la yidhaaho allahuma salli calayhim ee duco waaba kan rasuulka ilaahay baraka ugu duceeya allahuma baarik fiihi wa fii ibilih rasuulka ilaahay baaba yihi waana taa bacd alculamaa sida shaafici iyo alfaado kale oo taas bal muhimku in loo duceeya waa shayga mashruuca dee ducadii mustatanna waaba kan ee in badanoo culimada kamid ah le lafdigan aلصalaa ambiyadii iyo buu khaas kuba yahay wixii kale loo raacin karaana waa tabacune laakiin istiqlaal ahaan dad looguma ducayn kare xadiiskuna waa keenaya lama odhan karo lakin waxa la mutacayin maaha وxadaثna بن نmayri qal xadaثna cabdاللahi بن idriis عan شhuعbaةa بhada الإsنaad غayr أنahu qaala صلي عalayهm waa xadiidka ima kaba soo baxnay un halkaa ayaa mal allahuma bedelkeeda un iyadoon intaas isla socon baa صali عalayhim buu ohan jiray ay ahayde lakin xadiidku waa kaan ogaane macnihiisi baabkii ugu dambeeyey kitaab الزakaat weeye waana xadiiث horada aan usoo aragnay kitaab الزakaat intay bilowyadiisii aan kuma soo aragnay baabu irdaa saaci isagoo hadda cunwaan kaliu markaa hore u dhigtay saa daraaddeed imka raqamyadii hore inoo horeeyey imika inoogu dambeeyey kun iyo sideed iyo toddobaatan waa raqamka mutasalsilka halkan sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetan baa ay taal sababta waa xadiis hore aynu soo maray tarjamadii ha kala dunaato habeenkaa horena waan soo sheegnay inuu imika inoogu imanayo ama halka ugu dambeysa kitaabu zakaat inoogu imanayo xadaثanaa yaxya bnu yaxya qaal akbaranaa hushaymun xa وxadثna abu bكر بن abي شhaybةa qال xadثna xفs بن قyاasi وabu khاalدin الأحmر xa وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna cabdالوahaabi وبن abي عadiyi وcabdالأعlى kulهm hadaba dhammaantood cabdالوahaabi بن cabdالmجيد محamed بn ibrahim بن abي عadي iyo cabdالأعlى بn cabdالعlى dhammaantood waxay ka wariyeen xadiidka can da-uda waa da-ud بn abi hindi on hore aan usoo aragnay وxadثnي زhayر بن xرب واللفظ lh qال xadثna iسmاعيل بن إبراhيم qال أخbarana daud عن الشhacbiي marka أbu khالد الأحmر iyo daud halkan bay kuba kulmayaane wuxuu isagu iyo de hushaimiye waxay kaba wariyeen waa shacbi عan الشhacbiي عan jarيir بn cabdاللahi qال أنه qاal qاala rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم idaa ataakum hadduu idin yimaado oo dadka xoolaha bixinayo weeye waa dadkii xoolaha lahaa ama xoolaha dhaqda ha ahaadeen sida dee kan xadiidka qoladii uu rasuulka ilaahay laba khidaabayay dadka kale dee ama xoola u leh dee sida deebaama tujaarta iyo keyrkoodba idaa ataakum marka uu idin yimaado ama hadduu idin yimaado almusadiqu waa kii sakada ururinayay weeye gurayay laftigan horeynu soo aragnay saadku bashadna daalku baashadan waxna waa alcaamil ama asaaci haddii halkaa saadka iminka shado loo yeelo macnu waa isbedeli lahaayo waa almusadiqu manaa almutasadiqu bu ahala waa ka sadaqada la baxaya lakin waa kii sekada qaadaya weeye ee urunaya hadduu idin yimaado falyastir ha fulo cankum xaggiina macnaha idinka laabmo walxaal huwa isagu cankum raadin isagoo raali idinka ah oo ujeedada wixii soo dhoweeya weji furfuran ku qaabila wixiina idinkoon waxba kama qarin wixiisiisii uguba dhiiba si deemadiisnu taa ay ugu beri noqoto markaa isagoo raalli idinkaa waajibkiiniyo gudateen isagoo dee hadal xun iyo ficil xun aan idinkaba arage hadal fiican iyo ficil xun idi ficil fiican idinkaba arkay taa idinkaba noqdo horeynu usoo maray xadiidkaa duruqdii kaluu lahaa inay dadka qaar ay u yimaadeen ay ku yidhaaheen acraabaha niman baa noo imanayo oo dee waa dadkaan zakada guraya oo dee nadulmaya oo kale iyo waxyaalo rasuulka ilaahay baa markaa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh slam kuba yihi oo markaa waxa weeye ujeedadu waa bal riwaayaadka qaarkood baa waxaa dhacay sayatiikum rabu rakbun mubqaduuna waxaa idin iman doona rakbi la necab yahay oo dadku dee ninkaa xoola kuweydiisanaya xataa waajib buu kaaba qaadayahay wax kaa doonayo kale waa la necab yahay kaa sekada kaa qaadaiyo kii si kale wax kuweydiisanaya waa dad waa neo waa dabiic ahaan marka la eego laakiin markaa soo dhoweeya oo wixiina si fiican uguma dhiiba marka xadiidka waxaa ku sugan buu leeyahay sheeku raximah llahu tacaala ama maqsuudka xadiidku waa dardaaran laysu dardaarmayo dadkaa sucaada ah ee zekada loo diray inay soo ururiyaan ee madaxdu ay dirayso iyo dadkii iyagu laatii amarkoo dee la adeeco inay kuwan iyagaa diray iyagaan yidhi soo ururiya ruuxina inuu iyagiibu u dhiibayaaye bal taas si dabacsanna loola tacaamulo waa dee si kelimadii muslimiintu ay mid u noqoto xaaladoodna ay u hagaagtay laakiin wuxuu leeyahay marka amarkan imanaya wamaa lam yaduub jawran isaga wax ziyaada haddaan muddan lahayn oo haddii waa kii rasuulka ilaahay xadiis aynu soo maray mucaad ibnu jabal ku lahaa waiyaaka wakaraaima amwaalihim xoolahooda neefka way ugu fiicaneen intuu dee soo dhex joogsado neefkii ugu mudna hadduu yidhaa kanaan qaadayaa oo kale dee dulmi bay noqon iyo jawr oo kale in ziyaado intii kor isaga ku waajibtay aan ahayn hadduu leeyahay keen oo kale dulmi iyo jawr bay noqon oo waa marka aanu jawr dalbahayn hadduu jawr dalbayo dee tii laguma waafaqayo tii lagumana adeecayo صaxiix bukhaari baa waxaa kuba sugan faman su-ilaha calىa wajhiha falyucdiha waman su-ila fowqaha falaa yucdi ruuxa sideedii waa intii ay ahayd la weydiiya ha bixiyo haysaga dhiibo ciddii doonaysee lasoo diree dee madaxdu ay soo dirtay laakiin ruuxii wax ka badan laga dalba yaanu bixinin marka culimada qaar waxay idhaaheen ziyaadada un ha diido intii kale hau dhiibo falaa yucdida taasaa laguma fasiray markood baa kuma fasiray ruuxan dee ziyaadada dalbaya isagiibaa faasiq noqonayna waa ruux daalima tinu ku faasiqoobayahay marka in wax loo dhiibaba maaha oo ase ahaan dhiibid wax loo dhiibaba maba mudan ruuxaasi oo dee faasiq buu noqday oo halkana fisqiga dee jaadilkana waa dee wax dararkeeda yarya oo ku casimaya marka taasna waa laguma fasiray may ziyaadada una iska diidana waa lagu fasiray muhimku waxa weeye mar ruuxii saaciga ahaa qadarkii ruuxa ka baxay un doonayey ayay tay in lasoo dhaweeyo weji furfuran lagu qaabilo hadal fiican la yidhaha wixiina loo dhiibo taas baa xadi oo markaa isagoo raalli o wixii helay oo halkii kaba laabmo dhib kalena aanay gaadhin oo dee hadal xunna loo yeelan ficil xunna loo yeelan taas kitaab asiyaami wallahu subxaana wa tacaala aclam subxaanaka allahuma